marka waa laga yaabaa arrintii ka dhacday awdiinle iyo nawaaxigeeda in xoogaa bulshada soomaaliyeed ay u arkeen in khalad dagaal meel goob dagaal uu ka dhacay in dad shacaba oo masaakiina lagu laayay horena waan oga tacsiyeynay haddana waan ka tacsiyeynayna dabcan dowladda ethoobiana waa kala soo hadallay in ciidamadeeda amisom marka ay obereshinka qaadahayaan ay sida mandatka amisomba uu qorahayo loo turo shacabka meeshaas ku sugan hubsiinana lagula dagaalamo nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed waa isla soo qaadnay waxaan isla garwaaqsanay marka in cadowganu iyo cadow soomaaliyeed intii ku dhimato shacab soomaaliyeedna ilaahay u naxariisto ummadda soomaaliyeedna ay si wada jira ooga wada hortagaan sidii nimankan